bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warkeenna duhurnimo oo maanta qodobada ugu doorka roonna waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa ugu hambeliyey madaxweynaha dalka yugandha guushii uu ka gaadhay doorashadii madaxtinimo ee waddankaasi ka dhacday guddoomiyaha baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ayaa soo xidhay kulan maalmihii ugu dambeeyey magaalada muqdisho ee caasimadda uga socday golayaasha sharci dejinta ee soomaaliya bannaanbax nabadeed ee dadka gobolka banaadir ay ku dalbanayeen samaynta maqaamka caasimadda dalka ayaa lagu qabtay muqdisho ciidamada hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ayaa howlgallo lagu xaqiijinayo ammaanka waxa ay ka sameeyeen degmada dharkaynley iyo deegaanka lafoole ee gobolka shabeellada hoose guddiga xallinta khilaafaadka ururka saxufiyiinta qaranka ayaa maanta muqdisho kula kulmay saxufiyiinta ka howlgala caasimadda si ay uga dhegaystaan aragtiyadooda wararkeenna dibaddana maanta waxaa ugu doorroon
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda f m-k ee dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aaladda satalaydka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena redio muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka rediyo muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
wararkeenna gudaha annagoo inoo soo socdaan haatanna warka dibadda maanta waxaa ugu doorroon donald trump oo ah ninka ugu cadcad musharaxiinta xisbiga jamhuuriga ee maraykanka ayaa guul weyn ka gaadhay tartankii xisbigaasi ee gobolka south carolina warkii oo dhan madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa maanta dhambaal hambalyaha u diray dhiggiisa madaxweynaha jamhuuriyadda yugandha yoweri museveni oo mar kale loo doortay xilka madaxtinimada dalkaasi madaxweyne xasan sheekh ayaa hadalkiisa ku bilaabay waxaan aad ugu faraxsanahay inaan kugu hambalyayo doorashada mar kale ee shacbigaagu ay kuu doorteen waxaana kuu rajaynayaa inaad ku guulaysato hawsha adag ee ku hor taalla ee aad dalkaaga ugu dhaqaajinayso dhinaca xoojinta nabadda midnimada barwaaqada iyo in waddankaagu uu ku sii baaqi ahaado doorka uu ku leeyahay qaaradda afrika ee dhinaca horumarka iyo nabad aslaaxinta ayuu yidhi madaxweyne xasan sheekh madaxweynaha soomaaliya ayaa sheegay in wax lagu diirsado ay tahay in shacbiga reer yuganda oo uu horkacayo madaxweyne museveni ay adduunka tusiyeen bisaylkooda ku dhaqanka dimuqraadiyadda si nabada madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa dhambaalkiisa ku soo gebagabeeyey inuu rajoonayo sii xoojinta xidhiirka ka dhexeeya labada dal ee soomaaliya iyo yuganda ee walaalaha ah isagoo sidoo kalena ka mahad celiyey doorka yuganda ee howlgalka nabad ilaalinta midooda afrika ee soomaaliya guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta soo xidhay kulan maalmihii ugu dambeeyey muqdisho uga socday golayaasha sharci dejinta ee soomaaliya warkaasina waxaa inoo faahfaahinaya wariyaheenna cabdifataax daahir jayte
shirkan oo magaalada muqdisho ka socday intii u dhexaysay toddoba-iyo tobanka ilaa labaatanka bisha febraayo ee sannadkan labada kun lix iyo tobanka ayaa ku saabsanaa mawaadii'da hagaya iskaashiga iyo wadashaqaynta u dhexaysa golayaasha sharci dejinta soomaaliya waxaana gebagabadiisii lagu gaaray is-afgaradkaasi oo ay gaareen xubnihii shirka ka soo qayb galay gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya mudane maxamed sheekh cusmaan jawaari ayaa waxa uu khudbaddii gebagabada shirka uu ka jeediyey ku sheegay in ay tani tahay guul islamarkaana wixii hadda ka dambeeya ay wadajir u howlgeli doonaan baarlamaanka federaalka soomaaliya iyo golayaal sharci dejinta ah ee ka jira dowlad goboleedyada
hadda ayaa hawsha inoogu culus tahay haddii lagu hoyahay oo dhammaan waxaa qorshaha hadda la dejiyey golayaha shacbi sharci dejinta oo ay isla ogolaadeen waxaa ka mid ah in marka guddiga guddiga noogu xilsaaran arrimaha dib u eegisa dastuurka iyo hirgelintiisa marka ay baxayaan gobolada golayaasha baarlamaanka ay geynayaan dhammaan xildhibaanada oo degaan doorashooyinkooda ah inay raacaan oo baarlamaanka oo dhan baa u mas-uul ah ma aha keliya guddigaas inaan u dayn doono laakiin dhammaantay inaan u howlgalno waa lagama maarmaan mar kale iyo mar kale aan u mahad celiyo dhammaan guddoomiyeyaasha iyo xildhibaanada kasoo qayb galay waana soo sharafteen allah sharafkum waxaa baarlamaanka federaalka u ballan qaadayaa in wada shaqayn joogta ah hadda wixii ka dambeeya inaanu yeelano golayaasha sharci dejinta oo hadda jira iyo kuwa dhalan doonaba in sida aan isugu soo xirno ayaa ayaan ayaan ku rajo weynahay
guddoomiyaasha baarlamaanada galmudug cali gacal casir waa guddoomiyaha baarlamaanka galmudug cali gacal casir guddoomiyaha baarlamaanka jubbaland sheekh cabdi maxamed cabdiraxmaan iyo guddoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed cabdulqaadir shariif shaquna oo iyaguna ka hadlay goobta ayaa si wadajira u tilmaamay in ay raacsan yihiin qodobadii ka soo baxay shirka islamarkaana dhankooda ay soo dhoweynayaan wada shaqaynta ay la yeelanayaan golayaasha sharci dejinta soomaaliya
waxaan ogaanay inaan lagu helaynin keli keli inaan lagu helaynin cid keligeed wax qaban karta ama dowlad goboleed keligeed wax qaban karta ama federaal aan haysan dowlad goboleedyadiisii kale inaanu keligiis ama wax qaban karin arrinkaas waan isku waafaqnay runtii waana taageernay wixii meesha ka soo baxayna waan qaadanay runtii waana ka mahadcelinaynaa waktiga nala siiyey iyo maaragtay aqoon kororsiga nala siiyey intaba waan uga mahad celinaynaa guddoomiyaha baarlamaanka federaalka isteedyada kama maarmo isteedyadan federaal kama maarmaan labada state oo deriskaana ma kala maarmaan waxaa keliya intaa soomaaliyeed markaan dhaafno dawladaha deriskaana ka maarmin oo inaan la macaamilo marka walaalayaal waxaan rabaa hadalkayga inaan kusoo koobo insha allah anoo mar labaad aad iyo aad ugu mahadinayo guddoomiyaha in nin walba gabar walba oo soomaaliyeed oo xil qaaday ama qaaday inaan ku fikirno fikirkeenu uu noqdo fikir guud waxaan codsanaynaa oo keliya marka in hawshu marka aysan noqon oo keliya wax hal mar inta laisu yimaado kadibna macnaa waxa waaye aanan dib loo sii raacin aan isweydiinin meelay wax ka bilaabdeen iyo meelay ku istaageen iyo meel iyo iyo sababtiiba insha allah markaynu xiriirku inuu joogto ahaado kulamadu intaa kasii bataan sababta mar walba kulamada ay bataan hawsha si wadajir loo qaybsado la wada qabto waxa waaye waa intaas waxaa kasoo dhawaanaya mar walba soo sahlanaan doona xalkii loo raadinayo ee midnimada ummadda soomaaliya runtii
afhayeenka baarlamaanka soomaaliya mudane maxamed sheekh cusmaan jawaari oo gebagabadii soo xiray shirka ayaa mar kale tilmaamay in uu guulaystay shirka ay yeesheen golayaasha sharci dejinta soomaaliya
waxaan caddaynayaa in shirkeena aad u miradhal u ahaa mustaqbalka dhowna waxaan rajaynayaa in maaragtay barlamaan yani in anagoo wada dhamaystiran aan heshiiskii maanta aan isla meel dhignay oo aan isla la fogornay aan wada saxiixno hawshiisa inoo bilaabato sida ugu dhaqsaha badan haddii a la yidhaahdo waxaan caddaynayaa in kulan howleedkii noo soo bilowday shan iyo tobankii bishan febraayo ilaa maanta waa inoo xiran yahay waa inoo marka dambe haddii a la yidhahdo asalaamu calaykum
shirkii ugu horeeyey ay yeeshaan golayaasha sharci dejinta soomaaliya iyadoo lagu ballamay in shirar kale oo soo socdaa wixii hadda ka dambeeya ay si wadajira u qabsadaan sidoo kale waxaa dib loo dhigay in la saxiixo heshiiska isafgaradka muwaadi'da hagaya iskaashiga ee wada shaqaynta u dhexeeya golayaasha sharci dejinta soomaaliya sababo ku aadan sugidda hoggaanka golaha sharci dejinta puntland oo iyagu u cudur daartay kasoo qaybgalka shirkan arrimo la xidhiira shirar ka soconaya puntland
bandhaanbax nabadeed oo dadka gobolka banaadir ay ku dalbanayeen samaynta maqaamka caasimadda ayaa lagu qabtay muqdisho warkaasi waxaa inoo faahfaahinaya wariyaheenna nuur saciid taaliil
dadweyne ka kala yimid degmooyinka gobolka banaadir ayaa waxa ay dhibadbax ballaaran ka sameeyeen taalada daldilka daasoon iyo taalada sayidka ee magaalada muqdisho iyagoo socod dheer ku maray qaad ka mid ah waddooyinka magaalada shacabka banaanbaxa samaynaya oo ay shacuur ka muuqatay ayaa waxa ay ku qeyla dhaaminayeen erayo kala duwan oo ay ka mid ahaayeen muqdisho diida dooni mayno muqdisho waa inay heshaa maqaamkeeda iyo in ay muqadas tahay dadka ku nool muqdisho inay helaan xaquuq u gaar ah ciidamada nabadgelyada qaranka ayaa dhammaan xiray waddooyinka soo gala goobaha uu banaanbaxa ka socday si aan loo carqaladeynin dadweynaha dibadbaxa samaynaya qaar ka mid a shacabka banaanbaxaya ayaa ii suura gashay in aan kala hadlo waxa ay ka cabanayaan maxaa loogu dari waaye banaandir maxaa loogu dari waaye banaandir waxay leeyihiin xildhibaanaan leennahay waxaan leenahay wasiiraan leennahay maxaa xaqeenna u waaynay ee aqalka sare loogu dari waaye ee banaandir taas ayaan ka dhiidhinay banaandir soomaaliya waaye muqdisho waaye qudunti waaye calankaas casaa ka yimid calankaas aa ka yimid calankaas cerka u eg ilaahay baa cisa aadanaha cise waayo waxay ku diidaan ii sheeg intaasa ka bannaan baxayna anigoo gobolka banaadir oo ah oo ku weynaaday oo ku dhashay abka ab oo maanta shari noola dari waaye shari oo noola dari waaye maxaa ku dhacay ninka makaankaani oo noola dari waaye maxaa ku dhacay soomaalinimo miyaa saas waddanin miyaa saas uninka gobolka banaadir baanaani gobolka banaadir xaqooda waa inaa la siiyaa cabdikaafi maxamuud makaraan gudoomiyaha dhallinyarada gobolka banaadir oo ka mid ahaa dadkii ka qayb galay dibadbaxaasi ayaa warbaahinta qaranka u sheegay inay muqadas tahay muqdisho inay hesho maqaam u gaar ah waxaan dhehaynaa waa muqadas muqdisho xaqeeda hala helo hala siiyo waxaan ugu dadkan ugu baaqaynaa dhammaan dadkii soo bannaan baxay inay insha allah tacaala masjidka ay gudbiyeen inay dawladda ka soo jawaabi doonto inay xaqii muqdisho leedna inay heli doonto insha allah soomaaliyana ha guulaysato muqdishona xaqeeda ilaahu sahlo
banaanbaxani ayaa ah kii ugu weynaa ee sanadkan ka dhaca magaalada muqdisho waxa uuna ku soo aadayaa xilli uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud uu labaatanka bishan sheegay in magaalada muqdisho ay heli doonto xaquuqdeeda
ciidamada hay-adda nabad sugidda iyo isirdoonka qaranka ayaa maanta howlgal lagu xaqiijinaya ammaanka waxa ay ka sameeyeen degmada dharkeenley iyo deegaanka la foole ee gobolka shabeellada hoose faahfaahinta warkaasina waxaa inoo hayaa cabdishakuur cali axmed
howlgalkan oo ujeedkiisu ahaa xaqiijinta ammaanka iyo ka hortagga falalka lidiga ku ah nabadda ayaa ciidamada hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranku waxa ay xalay ka sameeyeen degmada dharkiinley ee gobolkan banaadir iyo deegaanka lafoole ee duleedka muqdisho ciidamada ayaa intii uu howlgalka socday waxa ay ku soo qabteen dad looga shakiyey in ay xidhiir la leeyihiin kooxda al-shabaab kuwaas oo hadda ay baaritaano ku socdaan iyadoo la sii daayey dadkii kale ee howlgalku uu saameeyey gudoomiyaha degmada dharkiinley ee gobolkan banaadir cumar meere macow oo ka hadlay howlgalka degmadiisa laga sameeyey ayaa sheegay in bulshada looga baahan yahay inay la shaqeeyaan hay-adaha ammaanka isagoo ka warbixiyey howlgalka dadkana u sheega wixii dhacay haddeer wax la dulmiimaa jiro waxaan rabnaa inta wakhtigaa yar ee caawa aad amniga ka qayb qaadateen ee hal qof laydin kala dhex baxay hal qof qof waa qurunka lagu dhex jiro qofkaas iyo qof kale iyo qof kale oo naadir ahaa qurmigoon ugu dhex jiro waa iska saaraynaa innamaa ya'kulu di'bu min alqanami alqaasiya waa shaad ariga dhinac uga baxay ama dadka dhinac uga baxay waa la cunaa kaas waraabaha cunaaga sabab ha u noqona in ciidamada ammaanka ay dhinac dhinac idinla baxaan la shaqeeya saddex maalin inaan lala shaqaysiin waa diideen annagaa idinku khasbayn inaan lala shaqaysiin haddii aad diris la noqotiin macal diriskaa la qabanaa diris haddaa la noqotiin kuwaas oo laydinku agarka aadna soo sheegina ciidamada ammaanka waxaan faraynaa inay idin qabtaan macal idinka haddii kale soo sheega qalqal amni ma ogolin shacabka waxaan rabnaas way wanaagsan yihiin halahaanoo shacaba in laga waayo ama uu noo qarsoomay qof dhif ah aadaan ugu faraxsanna darkeynle inay nabad tahay dad nabadeed ay degan yihiin inay daliil u tahay waa ogsoontihiin intaan camal meelaha qaar in dhowr xaba laga dhex heli jiray in intaan hal qof lagala dhex baxay horta waa farxad gaarahay annaga noo tahay nabadda aad ku dadaasheen inaad sii labalaabtiina idinkugu baaqaa habeen ka hor ayaa ciidamada hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka waxaa howlgal lagu xaqiijinaya ammaanka ay ku soo qabteen in ka badan labaatan qof waxaana howlgalkaasi laga sameeyey degmada yaaqshid ee gobolkan banaadir cabdishakuur ali axmed warbaahinta qaranka magaalada muqdisho
kulan looga hadlayey sidii dhallinyarada loogu samayn lahaa shaqa abuuris ayaa maanta lagu qabtay gobolka banaadir faahfaahinta warkaasina waxaa inoo haya waryaheenna ibraahim guudle isxaaq
kulankan shaqa abuurista loogu sameynayey qaar ka mid a dhallinyarada ku nool magaalada muqdisho waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan rugta ganacsiga soomaaliyeed iyo sidoo kale maamulka ilaa saddex shirkad oo iska kaashaday shaqo abuurista dhalinyaradan ku dhowaad konton dhallinyaro ah oo isugu jira wiilal iyo gabdho ayaa goobta imtixaan lagu tijaabinayo aqoonta ay u leeyihiin shaqooyinka ay codsadeen looga qaaday waxaan dhallinyaradan ay isugu jiraan kuwa wax ka bartay dugsiyada iyo jaamacadaha ku yaala magaalada muqdisho iyo kuwa xirfadlayaal ah madaxa mashaariicda ee shirkadda iftin oo ka shaqaysa barnaamijyada horumarinta bulshada ayaa soo dhoweeyey in shaqa abuuris loo sameeyo dhallinyaradan soomaaliyeed maadaama dhallinyarada bulshada ay kaalin weyn uga jiraan farxad bay tahay inaan kasoo qayb galo barnaamijkan quruxda badan oo aanan weligii ku arag intaan joogay soomaaliya iyo meel kaleba labadaa shirkadood anfac iyo xadiida isla wadaan waa taariikh oo xusid mudan in la xusano aad ay u mudan tahay waxaan rajaynayaa in soomaaliya wax badan ay kasoo kabanaysa dhibaatadii gaartay iyo waxyaabihii jiray shucayb cabdulqaadir macalin oo ka socday rugta ganacsiga soomaaliyeed ayaa sheegay in shirkadaha iyo ganacsiga sida gaarka loo leeyahayba ay horumar weyn ay ka sameeyeen dalka islamarkaana kaalin weyn ay ku leeyihiin kobaca dhaqaalaha dalka jidka ay tahay in loo maro horumarinta dalka sector walba haddii waxbarashada la hormarayo haddii caafimaadka la hormarayo haddii la hormarihaayo muxuu biyaha la hormaraayo haddii la hormaraayo shaqaalaysiinta haddii la hormaraayo wax walba waxaan aragnaa private sectorku inay jid dhow oo hadda laga aadi karo ay yihiin oo cid ummadii dham ummadii kaleoo dhan ay ka dambeeyaan cabdishakuur aadan xuseen darwiish oo ah madaxa howlgelinta ee shirkadda hadiid oo ah shirkadda shaqa abuurista ay u sameynaysa dhallinyaradan ayaa faahfaahin ka bixiyey shaqa abuurista dhallinyaradan ay u sameeyeen salaamaya dhammaan dadka soo qayb galay ee kulanka qiimaha badan ee shaqa abuurka ahaay ee lagu bixinaya shaqa abuurka shaqada waxaana qabtay oo shaqada shaqaalaha qaadan doona hadduu aliidmo waa xadiid business group sidoo kale ee waxaa iyadana waddanka cusub oo aan sameynay waxay ahayd inaan sameyn outsourcing shaqaal qaadashadana loo sameeyey oo shaqada anfacay xisaabaadka ayadaa si qidoon waxaa kasoo qayb galay ee soo cusub shaqada ee dad gaaraya
dhallinyaradan maanta shaqa abuurista loo sameeyey ayaa haddii ay kusoo baxaan imtixaanka tijaabadaha ee ku saabsan aqoonta ay u leeyihiin xirfadan ay ku shaqaynayaan waxay qayb ka noqon doonaan dhallinyaro fara badan oo shirkadan hadiid ay shaqa abuurista u samaysay
halkaad warkaasi ka dhegaysanaysaan waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya guddiga xallinta khilaafaadka iyo ururka saxufiyiinta qaranka ayaa maanta muqdisho kula kulmay saxufiyiinta ka howlgala caasimadda si ay u dhegaystaan aragtiyahooda si aan wax badan u ogaano shirkaasi iyo qaabka uu dhacay cidda ka qayb gashay iyo wixii ka soo baxay ayaa hadda waxaa stuudiyaha igula sugan wariyaheenna cabdirasaaq maxamed faarax shiino cabdirasaaq shirkaasi bal naga sii warbixin waa tahay abuukar xaaji aad baad umahadsan tahay adigii dhegaystayaasha radio muqdisho kulan dhowr saacadood qaatay ayaa guddiga khilaafaadka saxaafadda xalinteeda loo xilsaaray dhowaan ayaa maanta magaalada muqdisho waxa uu kula kulmay wariyaasha ka howlgala magaalada muqdisho ee u kala shaqeeya warbaahinta madaxa bannaan hadday ahaa lahayd radio wargeys ama t v intaba iyo websaydyada intaba qaybaha kala duwan ee saxaafadda u shaqeeya waxaa la ogaanaya bal aragtidooda ku aadan in lasoo afjaro khilaafaadkii hareeyey xubnaha dhinaca nosoj ama hoggaanka nosoj kaas oo laga gudbay markii wasaaradda warfaafintu ay sheegtay in labada dhinac ee muddooyinka loolanka u dhexeeya aysan aqoonsanayn oo waqtigii uu ka dhacay markii guddoomiyihii iyo guddoomiye ku-xigeenkii iyo cabdiraxmaan yuusuf alcadaala oo ku hadlayay magaca wasaaradda warfaafintaba ay hadleen aad iyo aad markay wada hadleen ayaa waxaa mikrofoonka la siiyey suxufiyiintii si loo ogaado aragtidooda hab ugu horeyse guddigan ismagacaabay kaas oo u istaagay maxaad ula jeedaa ismagacaabay guddiga macnaha uu istaagay qaabkii ay u damin lahaayeenisxilqaamay khilaafka taagnaa kadib suxufiyiintii mikrofoonka la siiyey waxa ay soo jeediyeen marka hore guddigu bal horta inuu is sheego wuxuu yahay dhowr dood kadib waxaa la soo jeediyey ee guddigii ay soo jeediyeen suxufiyiinta waxa ay ku qanacsan yihiin inay sheegaan waxaa soo baxday in suxufiyiintii guddigaas ka soo dhex magacaabaan guddigaas oo noqday saddex ka mid noqon doonta guddiga gudigii hore u jiray aad iyo aad hore u jiray ku biiraaya sideed xubnood oo sidoo kale korjoogto ka noqon doonta waxyaabaha iyo qaabkay u socon doonaan intaas markii la dhahay kulankii sidaas ayuu kusoo kusoo idlaaday guddigii mas-uuliyiintii gudoomiyahashino adoo macnaha hadalkaagii wata shirkan maanta ma wuxuu ku koobnaa aragtida in wariyaasha la dhegaysto iyo in guddigii la kamilo oo wixii ka dhimanaa la dhammaystiro mase dhinacyadii la rabay in la dhexdhexaadiyana meesha waa jooga aad iyo aad dhinacyadii horta waaba la sheegay iyaga waxaa la yidhi waxay ogolaadeen annagana madaxa aynoo riteen in labadaba ay ka tanaasuleen waxyaabihii ay hore wahayeen laakiin suxufiyiinta waxaa la weydiinayay aragtidooda ku aadan in waxyaabaha jira la demiyo kadibna hoggaan guud loo soo magacaabo macnaha ma u muuqan karaa shirkan maanta in guddigaas isxilqaamay ay macnaha macnaha ujeeddadu ahayd in ay laga ansixiyo wariyaasha suxufiyiinta wariyaasha kadibna waxay soo jeediyeenba de inaaba laga talagelinin ugu dambayntiina waxaa la isku raacay in la ballaariyo guddiga oo wariyaashuna waa aqbaleen jiritaanka guddigaas inuu dhexdhexaadiyo dhinacyadii mataqana ururkii noo saajid aad iyo aad in ururkii la guddigii la ballaariyo xubno lagu daro xubnahaas koley ay- ay ka imaanayaan wariyaasha macnaha wareega sida wariyaasha ribootarada oo kale inay ka yimaadaan ay la socdaan guddiga iyo qaabka ay wax u wadaan Een, ugu dambayntii marka natiijadu waxay noqotay in la ballaariyo guddigii een, kadibna een, la isku soo laabto een, kulamo kale xiga iyo qaabkii loo sii wadi lahaa in een, laga shaqeeyo sidii loo raadin lahaa aayaha suxufiyiinta soomaaliyeed guddigu ma soo bandhigay wax ajenda ah wax qorshe ah qorshe uu macnaha qorshe howleedkiisa uu doonayo inuu wax ku xaliyo ma- meesha ma ka soo bandhig Een, guddigu wuxuu soo bandhigay een, aragti ku aadan in dhinacyada is-haysta xaaladooda intuu damiyo kadib suxufiyiinta soomaaliyeed gacanta loo geliya ayahooda si ay isaga soo dhex doortaan een, qof Ciddii- iyaga ciddii matala hogaamin lahayd een, oo- kadibna ay u helaan een, eh, waxyaabaha ay u baahan yihiin suxufiyiinta een, sidoo kale een, agaasimaha een, sona een, cabdiraxmaan yuusuf alcadaala een, wuxuu sheegay in loo baahan yahay in suxufiyiintu ay tashtaan in suxufiyiinta ay tashtaan ugu dambayntiina ay isku raacaan hal mabda oo ah in ay ogaadaan bal aayahooda qaabkay uga shaqayn karaan Een, kadib qaabkaas markay ogaadaan ay iyagoo bal ay is yidhahdaan warheed ayaad soo dooran kartaan kadibna doorasha ay dhexdooda ka imaato wasaaradda warfaafintana si ay wax u socdaan ay kor kala soconayso
waa mahadsan tahay cabdirasaaq maxamed faarax shiino oo maanta goobjoog ka ahaa shirkii ka dhacay magaalada muqdisho oo ay soo qabanqaabiyeen guddigii isxilqaamay ee isku xilqaamay inay xaliyaan khilaafka u dhexeeya ururka nosaj gudihiisa mahadsan cabdirasaaq xaaladda deegaanada hoostaga degmada xaradheere ee gobolka mudug ayaa degan kadib markii maalmihii lasoo dhaafay uu dagaal halkaasi ku dhex maray dadka deegaankaasi iyo maleeshiyaadka al-shabaab faahfaahinta warkaasina waxaa inoo haya cabdirasaaq maxamed axmed
xaalada deegaanaha shalay ku dagaaladeen maleeshiya ka tirsan kooxda cudud yarida xoolodhaqataa ayaa haatan degane deegaanadaasi hoosaga degmada xardheer ee gobolka mudug ayaa waxaa labadii maalmood ee u dambeysay ay kuwa ay ku dagaalamayeen dad xoolodhaqataa iyo maleeshiyaad ka tirsan kooxda cudud hoosaga kuwaasi oo doonaya inay ka dhacaan xoolaha halkaasi ku sugan wararka ayaa waxa ay sheegayaan in dagaalkaasi ay ku dhinteen dad isugu jira dad isugu jira xoolodhaqato iyo kooxda cudud waxaa sidoo kale wararkii haatan u dambeynayeen ee deegaankaasi ay sheegayaan in maleeshiyaadka kasoo duulay dadka xoolodhaqatada ay u cadeen halkaa iyo deegaanka xa- degmada xaradheer ee gobolka mudug oo saldhigii ahayda muddooyinkii u dambeeyena deegaanada taga degmooyinka hoorle iyo xaradheere ayaa waxa ahayd meel ay ku dagaalamayeen maleeshiyaadkaasi iyo dadka xoolodhaqatada awoodu diidan in kooxahaas heshiiyaan baadda ay ka doonayaan maamulka galmudug ayaa sidoo kale sheegay inay tallaabo ka qaadi doonaan arrimaha soo noqnoqda ee u dhexeeya dadka howlaqatada maleeshiyaadka iyagoona sheegay in sida ugu dhaqsiyaha badan iyo meeshiyaasi ay uga xidhan doonaan deegaanada gobolka mudug wasiirka wasaaradda amniga galmudug cusmaan ciise nuur saabileed oo la hadla qaar ka mid a warbaahinta magaalada jaalka ayaa ayaa sheegay in sida ugu dhaqsiyaha badan ciidamada ammaanka galmudug ay u gaari doonaan deegaanada araadida sarasatiriska ay ku joogaan ee ka tirsan deegaanada galmudug isku salaadayno bulshada ku nool gobolada dhexe ee dalka ayaa haatan u jeeda in laga sifeeyo deegaanada yar ee kaga sugan yihiin kooxdaasi gobolada mudug iyo galgaduud ee hoostaga maamul goboleedka soomaaliyeed ee galmudug cabdirasaaq maxamed axmed radio muqdisho jaalkacyo
haatan ma warkeennii dibadda donald trump oo ah ninka ugu cadcad musharaxiinta xisbiga jamhuuriga ee dalka maraykanka ayaa guul weyn ka gaaray tartankii xisbigaasi ee gobolka south carolina master tred cruz iyo master marco rubio oo ah laba senator oo ku loolamaya kaalinta labaad ayaa ku loolamaya kaalinta labaad ee xisbigaasi jeb bush oo ay walaala yihiin madaxweynihii hore ee maraykanka ayaa isaga haray u tartanka ama u cararidda madaxtinimada dalka maraykanka kadib markii uu ku guuldaraystay doorashooyinkii tijaabada ahaa dhanka xisbiga dimuqraadiga mrs hillary clinton oo ah afada madaxweynihii hore ee maraykanka bill clinton horena u soo noqotay xogayaha arrimaha dibadda ee dalkaasi maraykanka ayaa ku guulaysatay ama ka guulaysatay senatorka bernie sanders doorashadii ay dimuqraadiyiintu ay ku tartamayeen gobolka nevada natiijooyinka wejiga hore ee wareegga doorashada ayaa muhiim u ah musharaxiinta xilliga soo socda xilli kowda bisha marj ee soo socota ay gobollo badan oo maraykanka ay ka dhici doonaan doorasho noocan oo kale ah warkii oo aad ka dhegaysanayseen raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya akhyaarta aanu jecel nahay oo isagoo intaas inoogu dhan bal aan mar kale idinkugu celiyo qodobadii warka ugu doorka roonaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa u hambeliyeeyey madaxweynaha dalka yugandha guushii uu ka gaadhay doorashadii madaxtinimo ee waddankaasi yuganda ka dhacday guddoomiyaha baarlamaanka federaalka ee soomaaliya mudane maxamed sheekh cismaan jawaari ayaa soo xiray kulan maalmihii ugu dambeeyey magaalada muqdisho uga socday golayaasha sharci dejinta ee soomaaliya bannaanbax nabadeed oo dadka gobolka banaadir ay ku dalbanayeen in si degdega loo sameeyo samaynta maqaamka caasimadda ayaa lagu qabtay muqdisho ciidamada hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ayaa howlgal lagu xaqiijinaya ammaanka waxa ay ka sameeyeen degmada dharkeynley iyo deegaanka lafoole ee gobolka shabeellada hoose guddiga xallinta khilaafaadka ururka suxufiyiinta qaranka ee nosej ayaa maanta muqdisho kula kulmay suxufiyiinta ka howlgala magaalada muqdisho si ay u dhegaystaan aragtiyahooda kulan looga hadlayo shaqo abuuris loo samaynayo dhallinyarada ayaa maanta lagu qabtay muqdisho xaaladda deegaanada hoostaga degmada xardheere ee gobolka mudug ayaa iminka deggan kadib markii maalmihii ugu dambeeyey uu dagaal halkaasi ku dhex maray dadka deegaankaasi iyo maleeshiyaadka kooxda al-shabaab wararkeenna dibaddana waxaa maanta ka mid ahaa donald trump oo ah ninka ugu cadcad musharaxiinta xisbiga jamhuuriga ee dalka maraykanka ayaa guul weyn ka gaadhay tartanka xisbigaasi ee gobolka south carolina warkii oo aad ka dhegaysanayseen raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya akhyaarta aanu jecel nahayow maanta waa nagintaa